galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa galab sabti ah bisha sideedaadna ay tahay siddeed iyo toban sanadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrirband iyo bogga v o a somaali dtcom idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeena galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay shaqo u abuurka iyo kobcinta dhallinyarada aan ka wada hadalnay arrimo fara badan ay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyarada iyo doorkeeda ku aadan xarunta elman nabadda iyo xuquuqul insaanka
waxaad kalood dhegaysan doontaan maamulka gobolka soomaalidu ay degto ee waqooyi bari kenya oo fulinaya mashaariic lagu kaalmaynayo dadka lixaadka la
dadka asaga ee sembry maaragta lama fahmo abilityga mise maaragta waxyaalaha ay leeyihiin lama fahmo ilaa maaragtay waxaan lagu fahmi karaa in loo tago meelahay joogaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo sidoo kale hambalyadii iyo heesihii oo maantoo kale aad maqli jirteen iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida
xogayihii hore ee guud ee qaramada midoobey kofi annan ayaa maanta geeriyooday isaga oo ay da-diisu ahayd siddeetan sano master annan ayaa u geeriyooday xanuun yar oo muddo kooban hayay sida lagu qoray barta twitter-ka ee hay-adda kofi annan foundation kofi annan ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey oo afrikaan madow ah oo kasoo jeeda qaaradda afrika oo madax ka noqda qaramada midoobe waxa uu soo maamulay muddadii u dhexaysay kun iyo sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii ilaa labada kun iyo lixdii sanadkii labada kun iyo kow waxa uu ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize oo uu ku mitaystay shaqadii uu ka qabtay arrimaha bani-aadamnimada isaga iyo xaaskiisa uu hadda ka geeriyooday nan anan waxay isu dhaleen saddex caruur ah
khilaafka u dhexeeya saraakiil sirdoon hore iyo aqalkacad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa cirka isku shareeray madaxweyne donald trump iyo saraakiishan hore ayaa waxaa ka dhex bilowday dagaallo kulkulul oo ka dhashay ruqsad siinta saraakiishaasi oo uu sheegay in lagala noqonayo ogolaanshiyaha ruqsadaasi madaxweyne donald trump ayaa jimcihii dagaalkiisa sii kululeeyey markii uu sheegay inuu kala noqonayo ogolaanshiyaha shaqo saraakiishaasi hore ee ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda haatanna wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale uu damacsan yahay inuu ka xayuubin doono xilka ruqsadsiinta ah madaxii hore ee c i e da john brannan kaasi oo keentay in hadallo kulul oo badan ay ka dhashaan oo ay dagaalo kasoo noqdaan dhinaca kaleeto saraakiil kale goor dambe oo isla shalay ahna waxaa saraakiil horey uga tirsanaa c i e da ay ka falceliyeen arrinkaasi waxaana in ka badan lixdan hore oo sarkaal oo hay-adaasi ka tirsanaa ay saxiixeen qoraal ay ku dhaleecaynayaan siyaasadda trump ee wakhtigan ku aadan saraakiishaasi halyeeyigii hore ee ciyaaraha krikitka dalka bakistan cimraan khan ayaa maanta oo sabti ah loo dhaariyey inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee bakistan baarlamaanka cusub ee dhowaan lasoo doortay ee bakistan ayaa jimcihii shalay usoo xushay khan inuu noqdo ra-iisul wasaaraha kadib markii xisbigiisa p t i uu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka cimraan khan oo ah shan iyo lixdan sano jir ayaa noqday ra-iisul wasaarihii labaad oo si dimuqraadi ah lagu soo doorto gudaha bakistan toddobaatanka sano ee ay bakistan tahay dal madax bannaan doorashooyinkii baarlamaaniga ayuu cimraan khan ka helay boqol lix iyo toddobaatan halka xisbiga bakistan muslim league ee uu hogaamiyo shahbaas shariif uu helay lix iyo sagaashan kursi caqabadaha horyaalla ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka hortagga saameynta dagaalka sokeeye ee afghanistan iyo wanaajinta xiriirka bakistan iyo maraykanka oo waayadan dambe aada u liitay
warbixin khubrada dhinaca hubka ay soo saareen ayaa lagu sheegay in bambooyinkii ay isbahaysiga sacuudiga ku duqeeyeen bas caruur waday oo marayay suuq ku yaala dalka yamanna ay koonu afwaayeen in ka badan konton iyo kow afartan ka mid a caruurtaasina ay ahaayeen mid uu maraykanku ayaa waxaa la sheegay in afartan ka mid a caruurtaasi ay ahaayeen ilmo yaryar shabakadda c n n ayaa jimcihii waxay sheegtay in khubaradu ay sawiro ka qaadeen firarka bambooyinka waxyaabaha loo adeegsaday in lagu duqeeyo ilmahaasi waxaana lagu ogaaday cidda iyo halka lagu farsameeyey sida warbaahinta c n n ay warisay tirada firarka ah ee la helay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in walaaxdani ay ahayd bambaano uu nooceedu ahaa m k two oo amaba siddeetan iyo labo culeyskeeduna uu gaarayay laba boqol labaatan iyo toddoba kilogram oo ay farsamaysay shirkadda lockhead martin oo ah midii ugu weyneed ee hubka maraykanka samaysa weerarkan ayaa waxaa lagu laayay ardayda iskuulka dhigata ayaa sidoo kaleetana waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya toddobaatan iyo toddoba qof halka konton iyo lix ka mid ah ay dadkaasi caruur ahaayeen afartanna ay ilmo sii ahaayeen afhayeen u hadlay isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ayaa xilli sii horreysa wuxuu sheegay in weerarkaasi uu bartilmaameedsanayay dagaalyahano ka tirsan fallaagada xuurtiyiinta wuxuuna qabiil kaga dhigay waxa uuna qiil kaga dhigan iraahdee in uu ahaa mid la jaan qaadaya xeerka caalamiga ah iyo kuwa aadanahaba madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii sacuudiga waxa uu xanibaad ka saaray soo iibsiga hubka sida ba-an wax u gumaado kadib markii dad rayida ay weerar sidan oo kale ku waxyeeloobeen hase yeeshee maamulka madaxweyne trump ayaa sacuudiga ka qaaday xayiraadaasi
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a magaalada muqdisho waxaa maanta ku kulmay wafdi ka socda qaramada midoobey iyo maamulka gobolka banaadir kulankan ayaa looga hadlay shaqo abuurka iyo horumarinta dhallinyarada faahfaahinta warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi qoyste
guddoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kula qaatay wafdi ka socda xafiiska xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres wafdigan ayaa waxaa horkacayay ilwaad elman oo ah gabar soomaaliyeed oo u ololeysa arrimaha nabadda dhallinyarada iyo xuquuqul insaanka waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed islamarkaana shaqo abuur loogu samayn lahaa si dhallintu ay awood ugu yeeshaan ka qaybqaadashada dib u dhiska iyo horumarka dalka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow guddoomiyaha gobolka banaadir oo saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee isla soo qaadeen wafdiga ka socday qaramada midoobay aan ka wada hadalnay arrimo fara badan ay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyarada iyo doorkeeda ku aadan xarunta elman nabadda iyo xuquuqul insaanka ilwaad elman waa wada garanaysaan waa gabadh dhallinyaro soomaaliyeed runtii sumcad weyn ku leh adduunka tusaale fiicanna u ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha laba kun iyo lix iyo tobankii waxay heshay bilad sharaf oo lagu guddoonsiiyey qofka africa ugu mudan inay tahay dhinaca kale ilwaad elman ayaa ka warbixisay muhiimadda uu dhinacooda u leeyahay kulanka ay la yeesheen maamulka gobolka banaadir waxaana ay soo hadal qaaday sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhagaysto talooyinka ay dhallintu soo jeediyaan aad i farxgelisay fikradaha aan aan isla wadaagnay iyo mustaqbalka dhallinyarada oo soomaaliya dhan ku noolne waxaan aaminsanahay anay wax badan noloshooda aan ka bedeli karno haddii aan helno dad dawladda ku jiro sida adig kale adigoo kale ah iyo dhallinyaro badana macnaha oo xeer kaleta kala duwan hayo inay iskaashadaan isla wada shaqeeyaan marka runtii aad aan u faraxsanahay waxyaalahaan ka wada hadalna maanta shaqo badan wayna hor taalaa laakiin waxaa kasii weyn oo fursadda aan haysno waxaa waaye dhallinyaro badan oo diyaar u ah inay kala shaqeeyaan oo ana aan ka mid ahay marka runtii xiriirkan dhan aan adduunka dhan aan ka hayo waa mid aan ku faano aana ku faraxsanahay mar walba anaan soomaali matilayo marka qof soomaaliya ku dhex nool oo haddana talo la weydiinayo waa wax cusub awal waxaan ahayn dadka oo macnaha la tala la siinayo kulanka dhex maray maamulka gobolka banaadir iyo wafdiga qaramada midoobay ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa shaqala-aanta haraysay dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan markii labaad ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu maamulka gobolka banaadir ugu baaqay inay shaqaaleeyaan kun dhallinyaro ah kuwaasoo iminka la wado hannaankii lagu shaqaalayn lahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan washington maamulka gaariza ayaa waxa ay sheegeen waqooyi bari kenya in ay malaayiin lacag ah ku bixinayaan u adeegidda ama adeeg ufidinta dadka lixaadka iyagu dhibaatooyinka ay ka haystaan ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxayna sheegeen in markii ugu horreysay ay u rideen kooxo soo qiimeynaysa tirada dhabta ah ee dadka lixaadka iyagu ay dhibaatooyinka ka haystaan ee ku nool gaarisa iyadoo toddobaatankii qof ee ugu horreysay ee dhibaatooyinkaasi ay haystaan la sheegay wakhtigan in wax loo qabanay wariyaha v o eda maxamed faarax shir ayaa warkan kasoo diray gaariso
mashruucan ay dowlad goboleedka gaarisa county u soo bandhigtay dadka lixaad kale ku dhaqan gobolkani ayaa toddobaatankii qof ee ugu horreysay waxaa loo dhaadhicin doonaa baaskiiladooda saddexda degmee gaarisa county ee kala ah masalaani dhadhaab iyo faafi wasiiradaha jinsiyadaha dhallinyarada haweenka iyo caruurta ee gobolkani gaarisa county marwa seenab cabdi digaal oo ka hadlaysay munaasabada xarigay uga jaraysay kala dhoofinta gawaarida baaskiilada ee dadka curyaamaha ay ku socdaan ayaa sheegtay in dowladdu ay ka go-on tahay naan walbo dadka ku dhaqan gobolkan ee lixaad kale ay wax badan ooga qaban lahaayeen waxaan geynaynaa sabcountiyaasha si ay u helaan county governmentka serviceka ka imaanaysa nidhka dadka u baahan yihiin aad buu u fara badan yahay waxay ila hayaana way yartahay laakiin midda sidaas iyada ay tahay waan gaarsiinaynaa insha allahu tacaala sabcounty walba uu heli hadda alaabtan aan wadna meesha waxaa lagu talagalay waa alaabta budgetkeedana sidoo kale wilchairs waan soo gadanay waa lasoo gaday insha allah waxaa kasii horeysaa taas dad ka socdo shaqaale ka socdo departmentkan ayaa wareeganayeen sabkauntiyaasha o dhan bay tegi doonaan waxayna soo ogaanayaan baahida bulshada ku nool meesha ay qabaan khaasatan dadka aada u leedo waxay u baahan yihiin dadka isku tabar ma aha dastuurka dalkani kenya ayaa waxuu xusayaa boqolkiiba shan in dadka lixaad kale la siiyo haweenka iyo caruurta iyo dadka nugulkani guud ahaan la isku siiyo boqolkiiba soddon adeegyada kala duwanee dowladaha ay fidinayaan oo ay ka mid tahay shaqada iyo weliba qandaraasyada guud ee gobolkani taasina waa mid ay dadka gobolkani inta badan iyo culul fara badan ka qabeen balse wasiiradda ayaa baahisay in dowladda gaarisa county ay ka go-on tahay ilaa iyo haatanna ay jiraan tiradii ugu badneed ee ka shaqaysa gudaha gobolkan oo ka mid ah dadka lixaad kala iminkana dowladdu ay doonayso inay kobac u samayso dhanka dhaqaalaha iyo guud ahaan dadka lixaad kale ku dhaqan gobolka
countiga inamuu hilmaamin saas darteed manifestogii his excellency the governor oo ku jirta budget walbana mar walba oo lagu soo darayaa inay alaab iyo qalab loo iibiyo shaqadaasaytane departmentkan ayuu siiyey shaqada iyada annaga haynaa annagoo iskaashanayno oo mar walbana ka helno riboortayaalka dhinaca assembliga oo khaasatan committee memberska u xil saaran departmentkeena anagoo la wada shaqaynayno waxaan u taagana oo heegan u nahay inaan caawinno oona saaciideyno oo garab istaagno dadkan aada u tabarliitaan sidaad hadda maanta ku arkaysaan horteena waxa yaallo waa wiiljayaashaas wiiljayaashaasaytana sabcountiyaasha baa loo qaaday dadka headquarters ku ay ku helayaan meesha ayada ah baan ku bixinayna insha allahu tacaala annagaana bixinaynaa shaqaalaha xafiiskan ka socdaan geedi cadow oo dadka lixaad kale gobolkani ka tirsan aqalka baarlamaanka gaarisa countina si magacaabiso loogu soo magacaabay inuu matala dadka lixaad kale ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka doonayaan in wax badan ay ka qabato baahida dadka lixaad kale ku dhaqan gobolkan oo walaac fara badan uu ka muujiyey balse uu ifafaala iminka ka muujinayo hanaanka wasaaradda jinsiga haweenka dhalinyarada iyo caruurta ay iminka soo bandhigtay dadka asaga ee sembry maaragta lama fahmo abilityga mise maaragta waxyaalaha ay leeyihiin lama fahmo ilaa maaragtay waxaan lagu fahmi karaa in loo tago meelahay joogaan maanta maaragta waxaan aad ugu mahadinayaa idaaradda jendaga iyo maaragta dadkan u xilsaaran naafooyinka oo maaragtay gaartay sabkauntiyaalka gaartay tirakoob kusoo samaysay oo maaragtay haddana tirakoob sii wadi doonto oo maanta baahidii soo gudbisay dadka naafooyinka garissa county ma qaybta ugu horan waayo qaybo badan baa soo socdaan ged ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyadda garissa county lagu daray hanti aada u fara badan oo loogu talagalay kor u soo qaadidda dadka lixaad kale ee gobolkani ku dhaqan taasoo uu sheegay in qaybta fulinta ee gobolkan laga doonayo inay raacaan hanaanka ay baarlamaanka ka gobolkani ay ugu soo qoondeeyeen dadka lixaad kala sidaa ogtihiin budgetka garissa county waxaa ku jira maaragtay lacag loogu talagalay inay biskiliya iyo maaragtay biraha maarata lagu socdo iyo macaawinaad kale oo loogu qabanayo dadka laga tabarunya loogu qabanaya waxaan ka codsanaynaa dadka waalidiinta ee dadkaa dhalay inay soo bixiyaan oo maaragtay maaragtay dadka naafooyinka ay soo bixiyaan sidii tirakoobka ayka ay ka qayb qaataan midda kale waxaan kale oo maaragtay aad ugu mahadinaya dawladda gabanaha oo maaragtay cali bunug uu horkacaayo oo maaragtay aad iyo aad maaragtay iskugu maaragtay dadaalaysa inay maaragtay dadka naafooyinka ay wax u qabtaan waxaan kaloo u sheegayaa maaragtay dadka aan masalo maaragtay naafada dawladda waxaan ka codsaday in maaragtay shaqaaleynta lasoo wado ee dowladda soo wada wax niga siin doonto isku soo celceliyo mashruucan qaybinta gawaarida habaaskilada ay dadka curyaamaha ay ku socdaan waa markii ugu horreysay wasaaradda jinsiga arrimaha noocan oo kale ay soo bandhigto dadka ku dhaqan gobolkan aragtiyo kala duwan ayaa waxay ka dhiibanayeen hanaanka dadka lixaad kale gobolkan in loola dhaqmayo base tan ayaa waxay noqonaysaa mid ifafaale iyo rajo fara badan gelin karto boqolaal lixaad kale oo ku dhibaataysan dhulka howdka ee gobolkani maxamed faarax shire v o a garisa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cusmaan
kulinti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horreyno ciidamada puntland ayaa toddobaadkan la wareegay deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari kadib markii muddo bil ku dhow ay gacanta ugu jirtay deegaankaasi kooxda al-shabaab galitaanka ciidamada puntland ee deegaankaasi ayaanan la kulmin wax iska caabin ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan soo saaray wareegto uu xilalkii uga qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya abaanduulihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ku-xigeenadii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxa uu taa beddelkeeda magacaabay taliyayaal cusub iyadoo sareeyo gaas daahir aadan cilmi indho qarshe oo hore xilka taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya usoo qabtay xilkaasi dib loogu soo celiyey waxaa sidoo kale ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka laga dhigay fahad yaasiin oo ahaa agaasimihii madaxtooyada qaybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa beddelka lagu sameeyey taliyayaasha ciidamada oo xilalkan hayay muddo ka yar hal sano ilhaan cumar ayaa ku guulaystay doorashada horudhaca ee kursiga degmada shanaad ee koongareeska mareykanka kadib doorashooyin isreeb ah ee ka dhacay gobolka minnesota toddobaadkan waxaana ilhaan ay bisha novembar ay qarka u saaran tahay inay noqoto haweenaydii ugu horreysay ee muslim afrikaana oo xijaaban ee soo gaarta xarunta koongareeska ee capital hillka ee caasimadda mareykanka iyadoo matalaysa degmo mareykanka ka tirsan waxaa sidoo kale doorashooyinkaasi dhacay kusoo baxay saddex kale oo iyaguna doorashooyinka heerka gobol ay ku guulaysteen kale ah hodan xasan iyo maxamuud nuur iyo sidoo kale fardowse jaamac oo dhammaantooda ku guulaystay doorashooyinka deegaano ka tirsan gobolka minnesota ee waddanka mareykanka ilhaan cumar ayaa arrimahani ka hadashay wallaahi waa guul taariikhi ah waxaan aad iyo aadaan u faraxsanahay waa guul usoo hoyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada matali doono annagoo dhan aadaan u faraxsannahay waxaan leeyahay dadka walaalahey nagala qayb qaata farxadaanayti iyo guushaan kulligeenno soo wada hooyata guushaan inaan gaarnay waxaa noo suurtageliyey in aan dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqaynay in aan districtiga oo dhan codkeenna gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheenna waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka congressional district five degan in ay nagu raaceen oo maanta guul noo soo hoyiyeen
taas waxay ahayd ilhaan cumar oo ku guulaystay isreebka doorashooyinka kongareeska mareykanka ee degmada shanaad ee gobolka minnesota ee wadanka mareykanka magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan ka furmay carwada bandhiga buwaagta oo sanadkii afraad oo xiriira lagu qabanayo magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan u ambabaxay dalka jabuuti waxa uu inta uusan jabuuti aadin magaalada muqdisho kula kulmay wafdi ka socday dalka eritrea maalmo ka hor markaas oo uu kala hadlayay arrimaha xiriirka labada dowladood iyo iskaashi dhex mara labada dhinac baarlamaanka maamulka puntland ayaa waxa uu mar kale shaaciyay in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto wakhtigii loogu talagelay oo ah sideedda bisha januari ee sanadka soo socda doorashadii laba kun iyo sagaaliyo toban ayay dhacaysaa soddonka disembar waxaa soo baxaya baarlamaankii cusb ah afarta janawarina waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka siddeedda janawari laba kun iyo sagaaliyo tobanna waxaa la dooranaya madaxweynihii puntland sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonnay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin axsaabta kaasi waxa uu guddoomiya baarlamaanka puntland oo ka hadlayey doorashada soo socota ee ka dhici doonta deegaanada puntland waa tahay aynu ku soo labanno dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hore dhaca barnaamijka aad ku maqashaheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan xilalka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal cabdiweli jaamac gorod waxaana beddelkiisa la magacaabay sareeyo gaas daahir aadan cilmi indho qarshe oo xilkan hore usoo qabtay waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu xilka ka qaaday genaraal cabdulaahi cali caanood oo ahaa baanduulihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana lagu bedelayey odawaa yuusuf raagee oo gaashaanla dhexe ahaa lagana dhigay sarreeyo guuto sidoo kale hay-adda nabad sugidda ayaa ku-xigeenno xilalkii laga qaaday ku-xigeenadaas oo kale ahaa cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo cabdalla maxamed cabdalla waxaa beddelkooda la magacaabay fahad yaasiin oo madaxtooyada soomaaliya ka ahaa madaxii villa soomaaliya waxaa arrimahan ila falanqeynaya korneel shariif xuseen robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada nabad sugidda soomaaliya kana faalooda arrimaha ciidamada kuna sugan muqdisho korneel robow kusoo dhowow marka hore barnamijka marka xigta bal waxaa sharaxaad inaga siisaa ciidamadan laisku bedelayo muddo dhow maxay dhalin kartaa bismillahi raxmaan raxiim runtii waxaa waye maanta soomaaliya burwur ka bacdi dalkeena waxaa muhiim ah in la dhiso ciidan tayo leh oo saraakiil fiican leh in maaragtay oo wadaniyiin ah oo maaragtay ka adag maaragtay ciidankaas inay dib usoo celiyaan garanayna maaragtay sababkii iyo habihii maaragtay horeeyo ciidanka ugu soo celiyay waxaan arkaynaa hadda in maaragtay dad maaragtay yar oo kooban oo saraakiil ah in markasta maaragtay oo marna xilka laga qaaday oo la eedeyna mar lagu soo celinayo waa koox yar oo maarata saraakiil ah ayaa maaragtay meesha ay u xiran tahay sidaan arkayno oo marba mid la keenaayo haddana kan kan laga bixinayo isla aygayla waay marka saas daraaddeed waxaan arkaynaa marka horeba maaragtay markii wax la bedelayo mise markii wax la magacaabayo marka hore in maaragtay aan aada looga fiirsan oo maaragtay oo yacni kow laba saddex ninkan waxaas ku fiican yahay sarkaalkan waxaas ku fiican yahay kow laba saddex afar san oo la hubsado kabacdi wax loo dhiiba laakiin waxaan arkayna hadda maaragtay in maaragtay siyaabo kale oo maaragtay oo siyaasad ah ama se maaragtay nin maaragtay jeclaysi wax saas ah lamid ah in maaragtay dadka lagu magacaabaayo oo isla eegi lahay xaggii lay tagaan dhowr bilooda fasaxa soo qadan haddana waa kusoo noqonaya meeshay kusoo noqonaya tan kale oo ciidanka nabad sugidda oo kale ah nabad sugidda waxaa waaya ciidan oo jiro oo maaragtay oo weliga shaqayn jiray waayo waagi dowladdii hore waxaan rabay maaragtay in saraakiishii loo soo celiyo oo maaragtay wax ka garanaya meesha oo wax khibrad u leh laakiin waxaan arkaynaa dad shacab ah sibil ah in maaragtay meesha loo dhiibahayo baryahan dad sibil ahna maaragtay waxaas kama bixi karaan waxaan cilmi waa la barto waayo marka waxaa khaladaadka kasoo baxay khaladaadka kasoo baxayna waa la arkay dhinaca kale waxaa jirta oo dadku isweydiinayaan genaraal gorod waxaa la magacaabay oktoobar sanadkii hore sanadkan weli muusan dhamaysanin hal sano oo labiiy toban bilood oo buuxda ma dhamaysanin waa la bedelay indho qarshe oo hore xilkan u hayay ayaa la keenay marka muddadaasi ma ku filan tahay qofka inuu wax uu ku qaban karo marka la fiiriyo marar badanna way dhacdaa in la babedelo iyagoo aan xitaa xafiiska iyo ciidamada si fiican ula qabsanin a khaladaadka weyn oo dhacaya waxaa taasaa ka mid ah qofka haddii la magacaabo marka horeba laga fiirsado waay markii la magacaabona maaragtay in ma fursad la siiyo oo barnaamijkiisa maaragtay uu soo dejiyo la yihahda wad barnaamijka maaragtay adiga maaragtay soo dejiyo wad oo waxaan hawshaan wad in la yihahdo fursad la siiyo waay laakiin maaragtay asagoo wixiiba aan maaragtay aan bilaawin haddii laga qaado macnaheeda waxaa way meesha jahwareer confusion ciidanka naftiisa maaragtay organikiisa waa wareeraya dadkii oo ciidanka ahaa naftooda maaragtay kalsoonida baa ka dhumaysa ciidanka oo oo maarata dableydii iyo saraakiil xigeenkii kalsoonida ka dhumaysa waxay la shaqeeyaan oo maarata oo wanaagsan oo taageera Adoo- maarata lama garanayo adigoo soo koobaya dhinaca kale waxaa jirtay in taliya ku-xigeenno oo booliiska la magacaabay taliya ku-xigeenka gabar zakiya xuseen axmed la yidhaahdo oo gaashaanle sare ahayd baa waxaa loo dalacsiiyey sarreeyo guuto taliya ku-xigeenka booliiskan ayaa laga dhigay abaanduulaha waa nin kaloo dhallinyaro ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya isagana la dalacsiiyey oo sarreeyo guuto laga dhigay bal arrintaa ka waran iyaduna dhiirigelin mu noqon karaysaa dhallinyarada ciidamada qoranaya sideedaba waxaa waay ciidanka militariga iyo booliiska iyo nabadsugyada ciidamada waxaa u yaali nidaam oo maaragtay dadka lagu dilacsiiyo iyo maaragtay laba mid in maaragtay ninkaan maaragtay cilmi iyo wakti uu soo qaato oo la dilacsiiyo ee imaa maaragtay wax weyn oo maaragtay qaranka maaragtay wax u qabtay oo si meris ah loo dalacsiyay laakiin dadka ka maaragtay dalacsiinaya shuruucda maaragtay oo dowladnimada soomaaliya ma ku jiri jirin hadday soo gashay marka meel laga keenana mana qaadan waxaa rabaa orgaanica maaragtay uu leeyahay ciidanka militariga na- booliiska nabadsugidda in maaragtay shuruucdii deganeed loo noqdo ninka sarkaalka markuu noqonayo waa shuruudaha jiri in sugidda soo baxay oo laba sano maarata dibadda soo dhamaystay kadib soo noqday xidig la siiyey Ilaa saasay ahaan jirtay saddex sano soo dhamaystay waayahay marka marka la dalacsiinayna waa in maaragtay oo jiraa muddo oo asaga lagu barto oo feelkiisa okay uu noqdo oo nin maaragtay wax tar leh oo ciis maaragtay wax usoo siyaadin kara uu noqdo kabacdi aa la dalacsiya mise meerida lagu dalacsiya mise nin wax weyn qabtay oo oo sarkaal ah in maaragtay la yidhahda ninka waa istaahela shahaado la siiyo oo la dalacsiya laakiin dadka la iska dalacsinaya sidii maaragtay oo ma aqaana dad oo meelaha ka shaqeynaya camal loo dalacsinaya waxaas waxa waaye wax dowladnimada ku jira maaha kornel shariif robow oo ka mid ahaa saraakiishii hore hay-adda nabadsugidda soomaaliya kana faalooda arrimaha ciidamada ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdoyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa hagaag idaacadda galabnimo ayaad naga dhegaysanaysaane markana kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan ayaa inoo haya
ku soo dhowaada barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahinow toddobaadkan dhambaalka ugu horeeyo gaaban ma soo qabtaa mise dhinacaaga dhambaalka ugu horeeya adiga le waay
waa tahay waxaan ku bilaabayaa dhambaal lagu soo bilaabay waan ku salaanay baa la yidhi waan ku salaanay daadihiyaasha barnaamijka muusiga ay salaamaha waa tahay waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaan kala nahay xuseen xasan xuseen waxaa loo yaqaanaa xusni iyo abaayo nuurto xasan xuseen iyo abaayo faadimo cali doyo baa la yidhi iyo abaayo ayaana cabdikariin bare iyo eedo caasho cali ibraahim iyo eedo khadiijo xasan madbashiir iyo eedo caasho xasan ibraahim iyo adeer cabdulqaadir cali ibraahim iyo adeer siidow cali ibraahim iyo adeer ibraahim xuseen cabdinuur iyo adeer maxamed macalin ibraahim yaasiin ibraahim maxamed waxaa loo yaqaanaa maaweel iyo malaaq cabdiyare cismaan ibraahim baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahniyad dhalasho gaarsiinaya baa la yidhi xasan xuseen cabdinuur iyo marwadiisa sharafsale baa la yidhi xaawo cali ibraahim oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha waxay yidhaahdeen ducada waa v o waxaan ugu ducaynaynaa wiilkaasi ku dhashay deegaanka ceelasha biyaha inuu noqdo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin waa tahay dhambaalkana caasha wuxuu naga soo gaaray nuur hoobeeye iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo marwadiisa iyo mawliid xuseen cali maxamed axmed sheekh iyo bedel axmed sheekh mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo boore xasan haybe iyo cabdi cumar sade iyo axmed maqadin iyo waxay yidhahdeen luqmaan maxamed cali dhammaantoodna waxa ay hambalyo gaarsiinayaan mahad hoobeeye iyo marwadiisa aamino xasan magan oo gabar ay ugu dhalatay jabuuti waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducada idinka la waaya waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda gabadhaasi waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda waa tahay heesta ugu horeysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ibraahino waxaan soo qabanayaa codka macaan fanaanada maryan mursal ciise iyo heestay ku luuqayso ee faca weyn ee rogrogasho goora maqli jirta muddo dheer rogrogasho heesihii hore ee maryan mursal ayay ka mid tahay aad iyo aad aad iyo aad
waa tahay rogrogasho iyo codkii maryal mursal ciise ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada waxaa noo baaqayaa axmed cabdishire cabdirasaaq macalin jaamac iyo maamo warsan ibraahim iyo waxay yidhaahdeen aabe bashiir oo muuse iyo dhammaanba reer oo muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed iyo macalin cabdisalaan iyo cabdixaafid macalin iyo dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo xafse sheekh axmed khaliif cabdiqani ciise nuux iyo dawaaf macalin jaamac dhammaantoodna waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxaana ay hambalyaynayaan cabdulaahi bashiir oo muuse iyo felis saciid xaaji axmed oo arooskood uu ka qabsoomay magaalada towfiiq yidhaahdeen ee gobolka mudug ducaduna waa xaggeena waxaa leenahay allaha arooskiina ka dhigo kii aad u aydaan bashbashii barwaaqana aad kala kulantaan iyo ubad kheyr qabo anigana aamin ayaan raacinaya nimcaan jaamac maxamed iyo abtiyo baa la yidhi caydiid cabdi cabdulaahi iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi faadumo cabdi cabdulaahi iyo istaahil jaamac cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi iyo cabdiraxmaan ibraahim cabdulaahi iyo cabdilxaafid ibraahim cabdulaahi waa dhammaan ilmo ibraahim cabdulaahi iyo dhammaan reer cabdulaahi xuseen waxaa iyagoo isku duuban baa la yidhi ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan sabaad yuusuf cabdulaahi iyo sheygeeda cabdiweli maxamuud oo ay gabar igu dhalatay dalka mosambik baa layidhi toddobadii bisha agost ee sanadkan waxay leeyihiin gabadhaasi mosambik ku dhalatay waxaan leenahay soo weynow xaggii heesaha waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa jacayl dhiig ma lagu qoray iyo codkii xalimo khaliif mugool
waa tahay dhabanada cad laga jaray eestan ibraahimna waa hees iska xaragoonayso iskeed waa hees ladan waa tahay dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno dhambaal gaaban ayaan gacanta ku hayaa dadka soo dirayna waxaa ugu horeeya mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir iyo nuur hubeeye baa la yiri iyo cabdiraxmaan macalin maxamuud iyo axmed maqadi baa layiri iyo seyna macalin cabdi mawliid xuseen iyo cabdi cumar iyo boore haybe xasan iyo nuur cabdulaahi iyo ibraahim macalin waxay dhammaantood tahaniyad gaarsiinayaan mahad hubeeye baa la yiri iyo marwadiisa aamina xasan oo ay gabadh ugu dhalatay dalka jabuuti gaar ahaan magaalada jabuuti baa layidhi waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay intaadan soo qaban heesta xigta ibraahimna waxaan dhegeystayaasha usoo gudbanayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo halkan waxaa hambaliyo aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah axmed cabdi shire iyo cabdirasaaq macalin jaamaac iyo maamo warsan ibraahim iyo aabo bashiir aw muuse iyo dhammaan reer aw muuse iyo dhammaan reer ibraahim maxamed iyo macalin cabdisalaan iyo cabdixafiid macalin dhammaan reer macalin cabdisalaan iyo xafse sheekh axmed khaliif iyo cabdiqani ciise nuux iyo ugu dambayntii dawaaf macalin jaamac dhammaantood waxa ay kala joogaan baa layidhi daafaha caalamka oo dhan waxaanay hambaliyo aroos hawada marinaya baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa cabdulaahi bashiir aw muuse iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi falis siciid xaaji axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada towfiiq ee gobolka mudug ducada waa xaggeena baa layidhi arooskaasi allah ka dhiga midkii loo aayo bad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaan dhegeystayaashana caasha usoo qabanaynaa codadkii macaana ee faarax guuleed iyo khadiijo qalanjo
balligii danood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti maqade tahay biciid falligii danood burcosoba ka helay ballahardhaney biladdi macade biligu waa adiga farkhaddu waa aniga biligu waa adiga farkhaddu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga farkhaddu waa aniga biligu waa adiga farkhaddu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee qabeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaw belaye hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn wabogjacay kuye hadaamqin mayaydaw belaye hadaamqin
sida boqorkii wiiwaal beelahuu shirayaan oo jeedal buladliyo banaadirihu wadeehaa bidhaan quruxsano sida boqorkii wiiwaal beelahuu shirayaan oo jeedal buladliyo banaadirihu wadeehaa bidhaan quruxsano bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye ahaa bilicdu waa ani basarku waa adi bilicdu waa ani basarku waa adi ballanku waa kii runtaaye boqolku firaano oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadamqin mayadaa u balaaye hadamqin boqolku firaano oo wacadkii habeenayn waa boog jacaylkuye hadamqin mayadaa u balaaye hadamqin
waa tahay codadka labada fanaan khadiijo maxamuud qalanjo iyo faarax guulid samatar intaas haddaanu ku dhaafna heesta barkhad ayay ahayd dhinacii dhambaalada ayaan mar kale halkooda ka anban qaadaynaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxa uu naga soo gaaray hoyo cadar kaahin jaamac miicaad iyo eedo xabiibo iimaan habane iyo adeera baa layidhi cabdulaahi iimaan habane ifraax haaruun ismaaciil iyo saygeeda salebaan maxamed iimaan iyo wiilkiisa sudaysi baa layidhi iyo axmed maxamed iimaan xasano xuseen kibaar iyo caruurteeda xaliimo xuseen kibaar iyo caruurteeda waris maxamuud xasan daa'uud maxamed aw cismaan iyo xaaskiisa cabdisamed maxamed aw cismaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ikraan maxamed mawliid nimcaan xuseen siciid hinda cabdi aw cismaan iyo caruurteeda iyo leylo ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi ayaan ibraahim maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer kaahin jaamac miicaad iyo reer xuseen siciid nuur waxay halkan hambalyo iyo bogaadan oga dirayaan baa layidhi oan lasoo koobi karin khadar maxamed iimaan iyo nuura xuseen siciid oo wiil iyo gabar mataano ah ay ugu dhasheen magaalada hargeysa gaar ahaan gargaar hosbitaal waxaana mataanahaasi loo kala bixiyey baa layidhi bedri iyo bedra waa a iyo i unbay u kala duwanyihin soo maa bedri iyo bedra waa tahay waxaan ilaah uga baryaynaa bay leeyihiin inay soo noqdaan kuwii soo barbaara ee noqda kuwii dalkooda diintooda iyo waalidkoodba anfaca anigan waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqayaa habboon aadan cawaale iyo cabaas aadan cawaale iyo sahal aadan cawaale hibe aadan cawaale iyo nimco aadan cawaale muna aadan cawaale asme aadan cawaale iyo cabdulaahi aadan cawaale waxaana ay joogaan jabuuti maraykanka ethoobiya iyo faransiiska waxaanay jecel yihiin inay halkan uh, uga hambalyeeyaan axmed yaasiin aadan cawaale iyo kaafiya xuseen maxamed oo aroskood uu ka qabsoomay magaalada jabuuti gaar ahaan xaafadda balbala waxaana ay uga barayaan arooskaasi inuu eebba ka dhigo kuwii bashbashii barwaaqo la kulma ubad kheyr qabana uu kala siiyo aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya cabdisalaan cabdulaahi cabdi dabar iyo abshir dalmar iyo cali barow baa la yiri iyo ismaaciil maxamed iyo cabdilatiif barre aadan isaaq cali cali xasan kargooye baa la yiri waa kargooye waa tahay cabdishakuur bayow iyo nasre aadan maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yiri waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir macalin roobow iyo marwadiisa jeeliya oo wiil ugu dhashay magaalada barnacle baa la yiri ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aanu ku jirno ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ducada waa dhankiina baa layidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada barnacle ee gobolka baay waxaanu ugu dacinaynaa inuu noqdo midkii soo weynaadee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamin waxaad markana ku soo dhowaataan heestaan kudhigeedu yahay aayaha nolosha waxaa weejin ugu luqaynayaa axmed zaki iyo xaliimo gobaad
aniguba laanta ogobay abahayoy istareex waayo waa kuil darane ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa ayaaniyo nasiibkay ugubani ideeqaay ereygaad leeda naftu aaminaysa
aayaheenna nolosha iyo codadka labada fanaan axmed zaki iyo xaliimo gobaad haddaan intaasi ku dhaafno heesta ugu dambaysoon hubo in qaar badan oo idinka mid inay si weyn uga heli doonaan intaanan idiin soo qabanaan dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya dhegaystayaasha soo dirsada aan gaarsiiyo waxaa ugu horeeya aabe muuse xaashi iyo hooyo maryan naaleyana way ku jirtaa asxaabtu way badan tahay awoowa ku jira mursal muuse xaashi cabdikariin muuse xaashi cabdirasaaq muuse xaashi ciise muuse xaashi iyo cabdicasiis muuse xaashi iyo cabaas muuse xaashi abaayaxaawo muuse xaashi baa layiri iyo anfac muuse xaashi iyo nimco muuse xaashi waa dhammaan ilmo muuse xaashi xafsina way ku jirtaa aabacaawil tooxow hooye aamine faarax cabdulqaadir iyo cabdiweli cawil tooxow iyo cabdiraxmaan cawil tooxow cabdirasaaq cawil tooxow iyo mahad xaashi iyo nasteexo qaasim iyo ugu dambayntii maxamed xasan jaamac oo tarabi ku magac dheer dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka iyo debadda baa layidhi waxaana tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska cabdulqaadir muuse xaashi iyo aroosada xafso cawil tooxow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho bishan agoost baa layidhi horaanteedii sida loo soo qoray waxay leeyihiin ducada waa xaggiina arooskaasi dhex maray cabdulqaadir muuse iyo xabse cawil waxaan ugu ducaynaynaa inuu noqdo midkii baraka leh ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin caasha ana dhambaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray liibaan maxamed shirwac iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdirasaaq xuseen caaqil iyo ugaash xasan bashiir saciid ilhaan cumar iyo xayaad cusmaan xuseen iyo maxamed cawil axmed iyo cadnaan maxamed axmed iyo cabdigeesi nimcaan jaamac falastiin khaliif yuusuf iyo faadumo ibraahim iyo canjeex carab iyo dhammaanba asxaabta waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna hambalyo gaarsiinayaan xuseen maxamed guuleed iyo marwadiisa sawda cumar xasan oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay baydhabo ducaduna waa daanduray heestuna waa caashicuud waxaan leeyahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebana ooda kale sii ubad qayr qaba maxaa la yidhi heesta waa caasho baa la yidhi heesta caashaa laga rabaa waa ka baxsaday bal ila dhegaysta
webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtu ubax macaan aragaba ka dheere agtayda dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo ka warqabin daraarkuga waqtiyow dhismaha guud dowladan daaliilo dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo ka warqabin daraarkuga dhaqankaan ku noolay dhalinyaro intaanay dhaqankaan ku noolay dhalinyaro intaanahay dhaqankaan ku noolay dhalinyaro intaanay dhagahayo aragaba ka dheere agtayda lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban daraaro waqtiyou la dhaqan dumar waqtiyou la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay iga hayo aragaba ka dheere agtayda waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhis waan hubaa heestaasi inay i furatay dhegaystayaal badanna ibraahim oo ina markhaati ka noqonayaan in heestii aan ballan qaadna inay heestani ku bannaan tahay waa heesta waqti waxaa ku luuqaynaya fanaanka maxamed suleymaan tubaac iyada ayaana gebagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono haddii aan leydmo toddobaadka dambe waa ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
suugiyo gobadiyo anguujiyo kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay dhigahayo aragaba ka dheere agtayda
waxaan filayaa in aad aada uga wada hesheen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo weliba heesihii ku jiray waxaan idinla socodsiinayay cashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abikir ayaa inoo joogay tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
waqtiyow dhismaha guud waqtiyow dhismaha guud dowladan daaliilo dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo ka warqabin daraarkuda waqtiyow dhismaha guud waqtiyow dhismaha guud dowladan daaliilo dowladan daaliilo dhibaatada igaadhiyo ka warqabin dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhaqankaan ku noolaay dhallinyaro insaanahay dhaqankaan ku noolaay dhallinyaro insaanahay dhagahayo araggaba ka dheere agtayda